walaal maasada buria iyo dabeelo hoos yimaada ku sugan waxay ku yidhiin meel aad iyo aad u cariiri ah waayo abaarad iyo fatahaado iyo colaado iyo mataqaana ayaa jira iyo mataqaana cunaqabateyn marka intana waxay ka mid yihiin dadabsida inteeda usii nugin waayo dadkii xooga qabayba mataqaana noloshooda carabika nin laxaadkiisa aan ku shaqaysan karin waa kasii daran yahay marka meel aad iyo aad u cariiri ayay ku noolyihin
waa tahay naafada ku nool magaalada buurdhuubo iyo deegaanada hoos yimaada imisaa lagu qiyaasi karaa maadaama hataa guddoomiyihii guddiga naafada ee degmada buurdhuubo walaalow waxaa lagu qiyaasi karaa adiga afar boqol iyo konton ilaa shan boqol bay udhexaysa inta mataqaanaa hadda aanaan ka warqabno laakiin meelaha dee hadda aanan tegin oo badan oo kalena waa iska jirtaa oo weli ayna noo suurtagelin aan tegin
waa tahay naafadaasi markaa maxay isugu jiraan
naafadaas waa isugu jiraan indhooliyaal gaandooliyaal yolyaalayaal maxaa waa rag dumar iyo iyo ciyaal yaryar inta waa isugu jiraan dadkaasi badanaa maxay ku naafoobeen
waxay ku naafoobeen adiga qaarna de waa dabayla dabayl iyo wax naafasi dabayl iyo waxyaalaas ay ku naafoobeen qaarna adiga waxay ku naafoobeen mataqaana dagaaladii sokeeye sida miinooyinka iyo xabadaha iyo qaxyada iyo waxaasi ku naafoobeen iyo firiyada markasaas isku jiraan
waata maxamed waxaa sheegtay naafada ku nool buurdhow iyo nawaaxigeeda in tiradooda ay kor u dhaafayso ilaa afar boqol iyo konton marka intaasoo naafaha maxay noloshooda hadda ku tiirsan tahay
walaalow hadda dadkaas noloshooda hadda waxaa dhulkan ay ku tiirsan tahay ma jirto waa un dad mataqaanaa awal dadkii aanka taageeri jiro oo dadkii qaraabadooda ahaa qof walba gaasiyaababa la beegtaagan oo naqabatoomiya abaaro iyo waxyaaba badanaa isku darmaday marka dadkaas aad bay u dhiban yihiin oo dee bulshada dadka ugu sii litay
ilaa iminka ma jirtaa cid gargaar bini aadanimo u fidisay naafadaasi faraha badan ee ku nool buurdhuuba iyo tuulooyinka hoos yimaada
maya wax hadda khaas naafada si khaas wax ugu fidiya ma jiraan laakiin xoogaa raashin oo danka xamadka ka yimid waa dhawey maamulka xoogaa kasiyey intaas leedii wax kale hadda oo maadama oo ama wax kale u geysta ma jiraan
dhibaatooyinka ugu daran ee wakti xaadirkaana ay qabaan naafada maxaad inooga sheegi kartaa
waxyaalaha horta ugu daran waxaa ka mida horta xagga nolosha raashin ma haystaan midoo kale daawo ma jirto daawo ma haystaan oo daawada daawadaadan daawo lahayn waxaa kaleeto oo jira caafimaad naga baahan yihiin oo mataqaanaa in furiyo iyo mataqaanaa indhasiiq iyo qalabayn oo haddana saxaabada ay ku socdaan iyo waxyaaba fara badan oo noocaas dadka reelay u baahan yihiin ay ugu baahan yihiin oo si dhirka ugu baahan yihiin
ma jiraan wax shaqooyin ah oo ay qabtaan naafada
walaalow maya hadda wax shaqa ah oo hadda ay qabtaan oo hadda la taaban karo ma jiraan waa dad mataqaanaa dadku waxba aan qaban
wax fursado shaqo oo ay helaan ma jiraan
walaalow shaqaa ku yimaada xooga lahaada walaag oo dadkaan kaleeto hadda ciidamada hadda wax shaqa ay qabtaan ma jiraan
waata ugu dambeyn maxamed maadaama taa guddoomiyihii guddiga naafada degmada buurur adoo ka faa'iidaysanaya fursaddan maxaa baaqa oo jeedin lahayd
waxaan baaq u jeedinayaa horta ilaahay mataqaanaa nabadgelyo hana siiyo dadka labaad waxaan dadka islaamka ah oo soomaaliyeed ama hay-adaha lokolka ah oo soomaaliyeed ama kuwa internationaalka ahba labada intaba ka codsanaynaa in si degdega dadkaas wax laga soo gaaro qof walba u qaban karo ama shaksiyan ama urur ahaan ama hay-ad ahaan wuxuu u qaban kara uu qabto oo si degdeg wax laga soo gaaro